runtii saddexdii sano ee puntland ay jirtay anigu aan ka ahaa madaxweynaha dowladdoodana xukuumadduna ay jirtay dadka reer puntland way arkaan weyna qirayaan waxqabadkii dowladdooda ku tallaabsatay ha noqoto dhanka kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarkooda aerobortooyin dekabihii oo dhowaan aan ballaarinayno aeroborooyinka qaarna dhammaadeen qaarna ay dhexda marayeen qaarna ay bilow yihiin qaarna hawshoo socoto wadooyinkii dalka isku xireeyey ama ha noqdo wadada dheer galkacyo garow udhexaysa ha noqdo kuwa firroska la yidhaahdo dee aldaahir ceer gaabo iyo kuwo badan oo kale ee dalka aanu ka hirgelinay ha noqoto waxqabadka dhanka biyaha for example oo puntland inta ay jirtay ceelasha laga qoday iyo saddex sano inta anigu aan jiray ceelasha aan qodnay kuwa anigu aan hirgelina ayaa badan markhaatina waa leedahay de hay-adihii ka shaqeynaya waa ay joogaan xagga dhismaha iyo institutionska haykalka dowladnimo in kor loo qaado dadku ha tagaano inta sar iyo aqal wasaaradeeda aana ka samaynay madaxtooyada iyo buurta ha soo eegaan ha noqoto dhismihii wasaaradda maaliyadda arrimaha gudaha xanaanada xoolaha haweenka iyo horumarinta qoyska ha noqoto hay-adda socdaalka hay-adda daryeelka bulshada waxaan u malaynayaa markaan imid inta wasaaradood ee dowladda ee ku jirta guri ijaara iyo maanta in ay yar yihiin wax guri ijaara maanta ku jira hay-ad dowladeeda annagu marka inaanu dhisno haykalkii dowladnimo in aan wax ka qabano kaabayaasha dhaqaalaha si dadkina loogu abuuro shaqo iyo iyo horumar loo gaarsiiyo marka waxa aanu qabana way caddahay dadkana way u caddahay waana soo bandhignay in badanna waan ka hadalnay marka waxaan is leenahay anagu saddex sano oo horumar ah ayaa puntland ku tallaabsatay waanaan sii wadana horumarka waanu sii soconaya insha allah adigu aada mahadsan mudane madaxweyne waxyaabaha ugu waaweyn la taaban karo ama aada dadku ugu haminayey oo soo jiidashadaha waxaa ka mid ahaa arrinta garoonka boosaaso oo ah garoonka keliya ee weyn ee diyaarad weyne ka degi karto oo puntland arrinta kaleo iyana saamaynta lahayd waxay ahayd waddada isku xirta gaalkacyo iyo iyo garoowe waxaa kaloo jirtay garoonka garoowe oo isagana gacanta lagu hayo saddexdaas haddaad gaar u taabatid maxaa qabsoomay maxaata dhiman
wal garoonka boosaasood waa uu dhammaaday qeybtiisii koowaad way dhammaatay waana si fican baan u shaqaynayaa adeegiisiina waa loo dhamaystiray oo ha noqoto waxaan dhadeenka la oran jiray ha noqoto shidaalkii ha noqoto v i b yadii meelihii dadku ay ku nasanayeen iyo de isagu hadda dhamaystiranba wax keliya oho aanu rabnay aan ku dhamaystiran waxaa weeye garoonkaana ma noqon rabnay inuu noqdo garoon kaliya ee u shaqeeya dhanka socdaalka iyo bassengeriska laakiin u noqdo mid laga dhoofiyo khayraadka puntland taas ayaa marka waxay nagu dhalisay inaanu sii casriyeyno sii horumarino sii ballaarino hawshaasna insha allahu way dhici doontana waa dhamaystirmi doontaa garoonka garoowe meel fiican buu marayaa gabagaba weeye waxaan rajeynaynaa biraha soo socda in la dhamaystiro qeybtii u dambeysay ee laamiga ahayd unbaa dhiman iyadana waa la dhamaystiri doonaa insha allahu waxaan rajeynaynaa eerboorka gaalkacyo sidoo kale dhawaasna inaanu bilowno ayaan san rajeynaya mudane madaxweyne haddii aan kula kaftamo soomaalida waxay dhahdaa ceel ninkii geli jiray baa laga wareystaa qofku markuu banaanka joogo sawirka uu ka haysto in madaxweyne la noqdo iyo in marka madaxweyne aad noqotid oo xilka intaa la eg la qabto farqi baa udhexeeya maxaad ku tilmaami kartaa farqiga
waxa weeye waa mahadsantaha walaalkay runtii aniga sharaf bay ii tahay in dadka puntland ay doortaan madaxweyne aan u noqdo intaas ayaana anaga nolosheyda ugu filan dabcan marka qaarkood madaxweynuhu dee culayskaa puntland oo dhan ayaa korkaaga saaran marka qaarkood marka dhibta iska badan tahay stress waa iska badan yahay fakarku waa badan yahay culayska siyaasadeed iyo amni iyo mar walba kugu dhacayahay waad garan kartaayo irida qofka kaaga soo galaahay inta badan war farxadda kuma wadaan marka dowladnimada puntland mid lagu nasto oo lagu raaxaysto oo maahana waa mid aada u dhib badan weeye laakiin qofku inuu isku dayo inuu dalkiisa wax ku kordhiyo una faa'iideeyo waa wax meesha ku jira weye waa waajibna saaran qof walbaaba inuu wixii ku aadan uu qabto marka waa runtii wanaag badan bay aniga iyo ahayd inaanu nimaado laakiin dabcan waxyaaba badan aan filaynin iyo dhib badan iyo ceyso badan waa iska jirayaan laakiin marka la soo xooriyo waxaan filayay ma waxaan ahayn ma ma arag
maxaad is leedahay marka marka haddii isu fiirisid ka madaxweyne ahaan wixii lagaa filayey maalinta lagu doortay ma kula tahay boqol kiiba boqol inaad ku guulaysatay maxaad odhan kartaa ama waa dhiman yihiin ama waa waa waad ka mira dhalisay waxaan isleeyahay horta anigu qof kastaaba boqolkiiba boqol oo qof dhamaystiro boqolkiiba boqol wax ballan qaaday samayn karaa waa iska yaryahay laakiin anigu waxa weye waajibkeygu runtii in aan dadaalo daacadnimo ku shaqeeyo wixii kale oo dee dhiman ilaahay baad tala saaranaysaayoo dee xukunka ilaah baa iskale niyad kasto wanaag kasto fiican aad la timaado dadaal kastoo aad la timaado haddaasan ilaahay wixii dee ugu talgalcaysa dhicin ma dhacayaan laakiin anigu xafiiska waxaan la imi niyad wanaag iyo dadaal labadiina weli waa hayaa madaxweyne adigoo mahadsan dadku waxay yidhahdaan mararka qaar iyagoo daba socda safarada shaqa inta badan aad aadid waxaan la soconnaa madaxweynihii puntland ee ugu horreeyey in badan oo dalka soomaaliya ka mida safara ku tagaad ahayd baydhaba ha noqoto kismaayo ha noqoto waxa la yidhaha xamar ha noqoto iyadoo aakhirkiina dee isbeddelka soomaaliya ka dhashay arrintaas ay ka dhalatay marar badan dalka dibaddiisa waxaad u tagtaa arrimo horumarinta puntland la xiriira laakiin dee dadka siyaasadda oo dhale waxay yidhahdaan odagu diyaaradbu iska sii saaran yahay iyagoo say doonaan ha u turjumeene marna waxaa xusuustaa baarlamaanka puntland erey aad ka tiri ahayd cabdiweli ubaxiis qabo diyaarad iyo hotel arrintaas maxaad ku horan lahay horta puntland gudaheeda aan u nimaadno waxaan u malanayaa inta aan puntland tegey gudaheeda madaxweyne tegay masajib rumeynaya iyo dhulka aan maray waxayna ahayd ballanqaadkeygayba ahayd in dadka puntland u sinaadaan cadaalad deegaan iyo cadaaladda labadaba ay hesho marka inaan dadka meelaha ay joogaan ugu booqano ugu tagno waajib saaran buu ahaa waxaan u maleynayaa marka dee dhulka puntland la yidhaahdo dadka araggeeda la tashigeeda u tegitaankeeda ka warqabkeeda wayartaan u malaynaya intaan tegay madaxweyne tegay inuu jiro u malaynayo tantan gudaha dalka gudiisa weeye meelaha kale hadda aad tilmaanto xamar ha noqoto ama bedel ha noqoto kismaayo waxaan u tagna waxay ahayd danta qaranka ahayd iyo barnaamijkii isbeddelkii dowladnimo ee puntland soomaaliya ka dhexeeyey ayay ahayd dabcan keligeena ma ahayn madaxda qaranka oo dhan oo kale ayaa ila mid ahaa oo isugu tegeyna mar walba garow waa la isugu yimid dhowr jeer oo la socotaan laba ka saddex jeer baydhabaa la tegey kismaayo la tegey xamar baa marar badan lagu laalaabtay waxaasoo dhan waxay ahayd dee horumarinta iyo isbedelka dowladnimo ee soomaaliya laga rajeynayey inaanu ka qeyb qaadano kamid noqono meel aanu ka maqnaan karana ma aysan ahayn arrinta marka tegitaanka dowladaha puntland haddii aan loo socon oo aan wax loo raadin waad ujeedaan annaga hadda dhaqaalaha dowladda dakliga soo galaahay waa wax aada u kooban waata hadda ka hadlaysa oo isbixin kara qarashkii iyo dakligii dowladda maxaa loo baahanya marka waxaa loo bahanya number one horta puntland in la gado adduunka laga gado soomaaliya markii la yidhaahdo oo la magacaabo qof baa wuxuu qabaa soomaaliya inay tahay meel burburtay oo dhimatay oon amni lahayn puntland waa ka duwan tahay puntland waa meel amni ah waa dhul dowladnimo ka jirto waa haykal dowladnimo wanaagsan leh institutions dowliya leh dastuur leh nidaam leh in marka adduunka laga gado puntland waxa ay tahay meesha ay tahay juqraafi ahaan xataa ay taallo in la gadaa loo baahanya puntland waxay leedahay xeebta u dheer soomaaliya waa meesha keliya ah ee badda cas iyo iyo indian oceanka labadaba kulmisa weeye kun iyo afar boqol iyo afartan kilomitr bada ayay leedahay intaasoo kheyraadaha ku jira oo macdan iyo shidaal iyo wax walba leh marka in la gaday u baahan tahay midda koowaad midda labaad marka la gadana waxaa loo baahan yahay in wax lagu taro oo deked anagu hadda ma dhisan karno mana ballaarsan karno waxaa loo baahan yahay inaanu u helno aeroboortooyin dhaqaale aanu ku dhisno ma haysano waxaan u baahannahay inaanu u tagno jidadka laftigooda iyo qalabkiisa waxaan u baahannahay inaanu u tagno maalgashiga khayraadka dabiicigaa waxaan u baahannahay inaanu dad u helno maalgashada dalkeena oo noo yimaada waxaasoo dhan hada iska imaan mayaan ama garwaad waa meel sooaalku ka dhihi jiray xagla laaban xoolo kuma yimaada oo kuma yimaadaan absolutely marka soo waxay tiraahdaa intuu soo kale tiraahdaa intuu uurku buki lahaa cagtu ha bukto Ah, marka waxaa weeye waxba maadan qabanin maadan dadaalin umaadan soconin inta la odhan lahaa ha yidhaahdaan diyaarad busaanaya anigu anigu afartan sana diyaarad saaraa ma garata Eh, hotel fiicana seexanaya marka uma baahan hotel iyo diyaarad toone waxaan rabaa dalkan inuu horumaro saas wey aad iyo aad baad mada- madaxa madaxweyne sida quruxda badan aa u sharaxday adigu mahadsan tahay Eh, waxaan xasuustaa eh, safarka ugu dheeraa ee aad boosaaso ka baxday eh, dhulka badan oo bari iyo iyo karkaara aad tagtay eh, eh, sawirada iyo fiidiyoyadii laga soo duubay adoo dadkii abaaraysnaa iyo dadkii reer miyiga ahaa iyo ku dhex jira marka marba niyadeeda waxaa kusoo dhacday abayaaro madaxweyne gaas see isku yihiin eh, dhaqanka miyiga xoolaha raacidooda iyo lisidooda iyo heestooda waxa weeye eh, walaa anigu horta waxa weeye anuu miyaan ku dhashay reer miyaan ahay ma garatay dadkaygana reer kala baro reer miyi weeye Een, eh, marka dhaqanka miyigu wax igu cusub maaha Een, eh, een, een, xoolaha waa raaci jiray waana lisi jiray waana waana waana sharaf weeye oo iyo aan ku- aan ku faana weeye dhaqankeena aan ku fa- aan- aan- aan ku faana weeye marka howlahaas ee dhaqanka iyo ee, he- heesaha xoolaha iyo heesaha geediga iyo mar mar baan iska waraysan doona insha allah
dhanka suugaanta iga horrey mudane madaxweyne adigoo mahadsan Eh, weliba eh, gabayada iyo suugaanta wadaniga ah heesaha ama gabayada eh, kuwa aad xiisaysido aad tidhaahdid saamaynta ugu badan bay leeyihiin mid ama laba ma ma xusuusataa hadda horumar iyo abaaraan ka hadlaynaa barnaamijkaas mar gaara si gaara iga waraysa insha allah
adigoo aad iyo aad mahadsan ee mudane madaxweyne maxaa kusoo gabagabaynaysaa reer puntland ha noqoto ama soomaali ha noqoto maxaad maanta eh, oran lahayd oo u sheegi lahayd oo aad ka dardaarmi lahayd Een, puntland waxaan rabaa inaan midda koowaad eh, aan ugu baaqo wadajir iyo midnimo ayadaa lagu gaarayaa horumar Een, puntland uma baahnaa buuq uma baahnaa xasarad uma baahnaa nin dan leh in uu eh, dad kiciyo Eh, waxay u baahan tahay iyadoo mid ah oo meel wadajeeda inay danteeda raadsato ayay u baahan tahay deganaansho iyo stability iyo nabadgelyo iyo horumar waxay weye wax puntland ka horumari karto iskhilaaf iska hor imaad xasrad la abuuro cid gaara iyo shaksi gaara wax lagu yeeli maye puntland oo dhan bay saameynaysaa marka dadka puntland in ay ka feejignaadaan eh, ka wacyigashan yihiin Eh, cid kastoo dhib wada inay iska qabato ee horumarkeeda iyo nabadgelyadeena aan ka wada shaqayno dabcan wixii dhali- dhaliil dowladdu leedahay qaab loo maro iyo nidaam loo maro ayaa jira oo eh, fartiimaha loogu gudbin karo Een, eh, dhanka soomaaliya hadda waxaan rajeynayaa een, soomaaliya inay waxaan rajeynayaa wadadii ficneed ay cagta saartay in ay horumarto ayaan rajeynayaa Eh, puntlandna qeyb ka mid ah soomaaliya weeye waan ka shaqaynaynaa in badan ayayna puntland maslaxad ay leedahay oo gaara u dhumisay in soomaalinimo la helo Eh, tii baan weli aaminsannahay maslaxadda guud ee soomaaliya in laga wada shaqeeyo soomaaliyana ay midowdo soomaaliyana ay danteeda garato soomaaliyana dowladnimadeedii iyo nidaamkeedii iyo kala dambeynteedii soo ceshato aan rajeynayaa